أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahintiisa leh migaal andulus maanta idiin heysakooda ugu door karoon waxaa ka mid ah urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujiyey howlgallada sii xoogeysanaya ee mujaahidiinta bariga afrika hay-ad amerikaana ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka isbedelada lama filaanka ka dhici karaan sanadka soo socda ku dhowaad labaatan qof ayaa dhimasho iyo dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay qayba ka mid ah wadanka kenya maamulka islaamiga degmada bu-aale ula saamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaas bulshada ku dhaqan degmada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga ee wilaasaamiga iyo galguduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlo dacwa oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey deegaanadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك waa duhurnimo khamiisa taariikhuna ay ku beegan tahay shanta bisha rajab sanadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan urur gaaleedka qaramada midoobey ayaa walaac xoogan ka muujiyey howlgallada sii xoogeysanaya ee mujaahidiinta bariga afrika faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabduqaadir maxamed rabbaani warbixin arbacadii shalay ay soo saareen khubaro ka tirsan ururgaaleedka qaramada midoobay ayaa lagu shaaciyey in khatarta ugu weyn ay wajahayaan kooxaha ridada soomaaliya iyo dowladda kaafirada ah ee kenya ay yihiin weerarada ay fuliyaan geesyada towxiidka bariga afrika ee mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxay sheegeen si kastoo ay dadaal u bixiyaan maleeshiyaadka ridada soomaaliya iyo ciidamada kenya haddana ay tamar u la-yihiin xakameynta howlgallada xoogan ee mujaahidiinta al-shabaab sida ay khubarada u n-ka u sheegeen wakaalada wararka ee e b waxaa kale oo intaas ay ku dareen in mujaahidiintu ay kordhiyeen weeraradooda islamarkaana horaantii sanadkan madaxa kooxda villa soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud oo si dirqiya uga badbaaday mid ka mida weeraradaas oo ka dhacay caasimada muqdisho khubarada u n-ku waxay carabaabeen in cabsida kufaarta ku qabaan mujaahidiinta aanay ku koobnayn oo keliya weerarada balse sidoo kale ay ka warwarsan yihiin sida ay dhalinyaradu ugu qulqulayso mucaskaraadka mujaahidiinta xogta khubarada urur gaaleedka qaramada midoobay waxa ay kaloo ay tilmaantay in kenya ay la rafaadsan tahay weerarada ay mujaahidiintu ku bartilmaameysadaan ciidamadeeda kala duwan ee ku sugan deegaanada muslimiinta ee xoogga ee uga haysato guddiga u n-ku waxa ay sheegeen in sanadkan sii dhammaanaya celcelis ahaan bishiiba ay lix weerar mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha kenya gaar ahaan gobolada laamu iyo mandheera oo ka mid a dhulalka muslimiinta ah ee maamulka silibiga ah ee nairobi uu xoogga ku haysto khubarada qaramada midoobey waxa ay hoosta ka xariiqeen in yoolka ugu dambeeya ee geesyada towxiidka ee bariga afrika uu yahay in dalka ay ka saaraan ciidamada shisheeye kadibna ay gebi ahaantiiba ay kusoo daabulaan ku dhaqanka shareecada islaamka warbixintan ayaa imaanaysa saacado kadib markii uu urur gaaleedka qaramada midoobay uu talaadadii ansixiyey qaraar albaabada loogu soo laabayo xafiiskoodii ay ku lahaayeen soomaaliya tallaabadaas oo lagu sifeeyey mid hormuud ka ah soo afjaridda howlgalladii salibiga ahaa ee dalka ka socday muddo badan jasaaka allahu kheyran walaalka rabbaani hay-adda amerikaana ayaa sheegtay in soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ay isbedelada lamafilaanka ah ka dhici karaan sanadka soo socda tafaasiisha warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeen nuur cali warsamaa wiishiiba consulan foreign relations oo ah hay-adda laga leeyahay dalka maraykanka oo si sanadlaha u qiimaysa xasradaha adduunka ayaa soo bandhigtay daraso soddon xaaladood oo ay sheegtay inuu suuragal ay tahay in dunida ay ka dhacaan sanadka labada kun lix iyo labaatanka dalalka sanadkan diiradda la saaray oo ay ka mid tahay soomaaliya ayay hay-addu sheegtay in saamaynta xaalkooda ay u bandhigtay shan iyo toban kun oo khubaro maraykan ah balse lix boqol iyo labaatan keliya ay ka soo jawaabeen codsiyadaasi cilmi baarista ah xaaladaha ugu muhiimsan ee la saadaalinayo labaiyo tobankii bilood ee soo socda ayay hay-addu xustay in ay ka mid tahay isbeddel lama filaan ah oo ku yimaada soomaaliya oo muddo badan uu ka socday duulaan mactab kudirir ah oo maraykanku uu garwadeen ka yahay waxaa suurtagal ah ayay tiri daraasadu in dowladda maraykanku ay gebi ahaanbu joojiso taageeradii amni ee ay siin jirtay kooxda ridada soomaaliya islamarkaana mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan soomaaliya kuna soo dabaalaan oo ku dhaqanka shareecada islaamka saadaasha ay hay-addani soo bandhigtay ayaa ku soo aadaysa iyadoo saacdihii lasoo dhaafay dowladda salibiyadda maraykanka ay golaha ammaanka ee urur gaaleedka qaramada midoobay ee ka hor sheegtay in bilaha soo socda ay hoos u dhigi doonaan taageeradii ay siin jireen kooxdaasan gurgurta oo sidoo kale turkiguna ka goostay dhaqaalihii uu siin jiray kooxdaasi golaha ammaanka ee gaalada qaramada midoobey ayaa isla saacadihii lasoo dhaafay go'aamiyey in dhammaadka labada kun lix iyo labaatanka albaabada la isugu dhufto xafiiskoodii soomaaliya taasoo muujinaysa in guud ahaan kufaarta caalamkuna aanay sii wadi doonin taageeradii dhaqaale ay siin jireen howlgalka ayuusum jasaaka allaahu kheyran walaalka wishiba ku dhowaad labaatan qof ayaa dhimashihii dhaawaca ku noqday shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid ah waddanka kenya walaalkeen yaasir maxamed ee rabixintaasi inoo faahfaahinayo shil xooggan oo dhimasho iyo dhaawac geystay ayaa ka dhacay mid ka mid ah ismaamullada kenya xilli kenya ay ka mid tahay dalalka inta badan laga soo diiwaangeliyo dhacdooyinka shilalka ah shilkan gaari ayaa si gaar ah uga dhacay waddada aadka u mashquulka badan ee isku xirta magaalooyinka eldoret iyo boye halkaasi oo ay shil ku galeen laba gaari oo mid yahay nooca rakaabka qaada halka midka kalena yahay gaari xamuul ah inta la xaqiijiyey waxaa shilkaani gaari ee ka dhacay ismaamulka kakameega ku dhintay ugu yaraan toban qof halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale goobjoogayaal ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in gaariga rakaabka ah oo ka soo baxay magaalada eldoorod uu qaybta gadaale kaga dhacay baawuur xamuul ah oo waddada la dhigay isku dhaca ayaana yimid kadib markii darawalku uu isku dayey inuu xoog ku dhaafo gawaarida kale warbaahinta maxalliga ah ee kenya oo soo xiganaysa samuel wamalwa oo ka mid ah mas-uuliyiinta deegaanka maturo ayaa xaqiijiyey dhacdada shilka ah wuxuuna intaasi ku daray in wadaha gaariga rakaabka ah uu ka mid noqday dadka ku dhintay shilkaani baabuur jasaaka allaahu kheyran walaalka yaasir maamulka islaamiga degmada bu-aal wila saamiga ee jubbada dhexe ayaa dowlad diiniha usoo gebagabeeyey xoogsatada ku dhaqan degmadaas faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cuhmaan dhuubow iyadoo qayb ka ah dadaalada waxbarasho ayuu maktabka dacwada ee degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa uu dowro maalmo socotay u qabtay dadka xoogsatada ah ee ku nool degmada dowrada oo socotay maalmoha ayaa waxaa loo qabtay oo ka faa'iidaystay dadka harqaanlayaasha ah iyo ragga kale ee ka shaqeeya mootooyinka noocyadooda kala duwan waxaana intii ay dowrada socotay oo loogu magac daray qaliifkii muslimiinta ee cuhmaan binu cafaan ay ku qaateen cashiro diini ah oo kor loogu qaadayay heerkooda aqooneed gabagabada dowradu ay goobjoog ka ahayeen mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale waxaa warbaahinta islaamiga ah ee alandulus la hadlay qaar ka mid ah raggii dowrada ka faa'iidaystay waxayna maamulka islaamiga ah ee degmada ka codsadeen in loo soo celceliyo dowraadka noocaasi ah bismillahi alxamdulilah waa sida aad hore u maqasheen waa annaga dowri waxaa noo socotay afar maal annagoo ah sharqaanley iyo ilaa waa kuray mootaaley dowradaasna waxaan ku qaadanay arrimo muhiim ah oo aad aan u jeclaysanay sababtoo ah maxaa yeelay bini'aadanka sidiisaba macnaha qalbigiisa waxa waaye muraayad waay muraayadda haddii meel inta layska dhigo aan la safeeyninna mugdi ayaa soo galaya aragtideeda waa xumaanaysaa marka qalbigaa noola safeeyey doori waxaan ku qaadanay tawxiid ku saabsan salaada ku saabsan ilaa waa kuuroon yahay waxa ku saabsan toobada ku saabsan al-ammaana ku saabsan aan ku qaadanay jihaad ku saabsan aan ku qaadanay alxamdulilah aadaan uga faa'iday maxaa yeelay salaadu iyo tawxiidku waa salaadu tawxiidku waa rugmin koowaad salaadana waa rugmin labaad ilaa waa kuuroon waxaan ku qaadanay ammaano nin walba mas-uul waay ilaahay wuxuu mas-uul uga dhigay naftiis inuu ammaano ka yahay amaa dhammaanteena ammaano aan wadahay nin walba waxaa la rabaa ammaanada loo dhiibtay inuu xafido inuu xafido tooba nin walbow hadhoowaan toobad keenaya hadda labaatan jira iyo soddon jira iyo kaama waqtiyi dhimis ma ogtahay waqtiyi dhimis kama warhaysid waay waqti meel laguu soo jooga ma sheegi kartid nin walbowba tooba aadan ugu faa'idnay mar balban waa u baahanay in saas noogu soo noolagu soo celceliyo waxaan aan aad dowrada aad ugu faa'idan dadka waddada fadhiyaan ku jira sharqaanleeda waddada fadhiyaan ku jira dowrada waxaan aad ugu faa'ida aad macnaha naftigii aan rajacbe waxay tahay in macnaha ila dadka ammaanada loo dhiibtay mootaa labada mootada markii labada walaalayow ammaano waa dadaa ku saaran intaa ka baxaysa sababkoo ujeeda mootadii si darna u wada ammaanaha laguu dhiibtay dadaa kuu dhiibtay mootada aad milhid ninkii kuu dhiibtay birtiis u ilaali rakaabka saaranna iska ilaali taas intaas aan ka baxa mootaaley tan sharqaaley maaho ammaana noola dhiibtay oo iyada dharkaa ii tol hal yaartaan ka goostan waa ka gadanay ammaanadii waa dayacni dharka dhab aan ku siin waa ku dhijini eh taasna ilaahay raalli kama aha iyo marka waxaan leeyahay anigoo jooga gobolka jubbada dhexe bu'aale meesha waxaana lagu soo xiray dowro afar maalmood socotay oo waxyaabo badan aan ka faa'iidnay waxaa ka mid ah tawxiidka salaada iyo arkaanteeda iyo tooba iyo istikfaarta aad alxamdulilah aadan ugu faaidnay waxaan rajaynaynaa dowladan inay mar walba noo soo celcelisaan ilahay ka rajaynaynaa ciidan ilahay inuu kor ka dhigaan rajaynaynaa maasha bilaa towfiiq degmooyinka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaa ka qabsooma dowraad kor loogu qaadayo heerkooda aqooneed dadka ku nool wilaayada wuxuuna maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe dardargeliyey dowraad kala duwan kuwaasoo ay ka faa'iidaysanayaan bulshada qeybaheeda kala duwan jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan bulshada ku dhaqan degmada ceelgarsi iyo deegaanada hoosta gewle saamiga iyo galguduud ayaa si weyn uga faa'iidaystay xamlad dacwi oo maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyey degmadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku aadeysanaya walaalkeen marwaan maxmed يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي سمت أفكاره وشبابنا الغالي سمت أفكاره waa xalqadeenii afaraad warbixinada taxanaa ah ee aan ku soo qaadanayno xamlada maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu ka fuliyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud taasoo lagu magacaabo xamlatul intisaaraat lahli tadxiyaata waxaan xalqadeennan ku soo gudbin doonnaa sida weyn ee bulshada degmada ceelgaras iyo deegaanka ceelshiil looga faa'iidaysteena xamlada maktabka dacwada aan ku horumarno degmada ceelgaras oo ka mid ah degmooyinka lagu maamulo shareecada islaamka ah ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxa ay ka mid tahay magaalooyinka sida weyn ay bulshadeeda uga faa'iidaysteen wafdiga culimmada ah iyagoo soo dhoweyn ballaaran u sameeyey si guud waxaa la ogyahay ceelgaras inuu ka mid yahay deegaanada beesha maxamuud hiraab ee ansaarta ah ay deggan yihiin inuu ka mid yahay ceelgaras baa la ogsoon yahay marka waxaan idin leenahay jasaakum allahu khayran abaalkiina allaha wanaajiyo adduunkii aakhirada khayr baa ka jira khayrka allaha iin kulmiyo shar baa ka jirta sharta allaha iinka badbaadiyo aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo aad diinta islaamka u dhaqangeliseen oo ahelkeeda iyo diintaba aad ugu gargaarteen haddana u soo dhoweydeen dadka martidiina ahoo wax kaleeto maanta in sidaan ah aysan lahayn oo ay tahay keliya khayrka aad haysateen inay kusii dhiirageliyaan wixii aad ku darsan kartaan ku darsataan intaa idinkugu yimi booqashadiinni iyo deegaankiinni inaan imaananna xiiso badan baan u qabnay alxamdulilah aadna waan ugu faraxsannahay maanta inaan inla noolnahay inla joogno dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku sugan magaalada ceelgaras iyo deegaanada hoostaga ayaa xamlada dacwiga ah ee maktabka dacwada si weyn uga wada faa'iidaystay iyagoo qiray in wax badan ay ka kororsadeen culimmada muddada iyo halkaasi ka socdeen duruusta iyo muxaadaraadka taxanada ah culimmadii inoo timid oo ka imaatay xagga maktabka ee xarakatu shabaab almujaahidiin waa u mahad celinaynaa rixlaadka dheer ay soo galeen ayagoona soo booqday annaguna waa soo dhoweynay dhegaysiyaan ku soo dhoweynay wanaaggii iyo xaqii iyo khayrka inoo keeneen insha allahu tabaaraka watacaala waan ka gidoonnay ilaahay baa ku mahadsan ayagana ilaahay subxaana wa tacaala saamahooda iyo laxadaadkooda iyo saacadahooda ha barakeeyo haddii aan nahay macallimiinta degmada ceelgaras waxaana soo gaaray culimo ka socotay maktabka dacwada ee xarakada dooro ayay noo qabteen waxyaabahaan ka faa'iidnayna waxaa ka mid ah alqawaacid alarbac iyo daliilu lkitaab tadwiiru lmadaaris iyo sifaatu lmucalim annaajix allah subxaana watacaala waxaan ku baryaynaa inuu barakeeyo ajirna oo ka siiyo dhowl warxaad oo aan farayaraynaan ka faa'iiday muddadii aan meeshan joogay dadka hore u sii joogi jirana wax badanay ka sii faa'iideen oo aniga iga sii badan alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin haddana waan qaadannay wixii aad noo keenteen dibna waa uu sii qaadan doonnaa insha allah haddii alla idmo waxaan rabnaa in nala ku celceliyo in naloo soo laablaabto in nala siiyo muxaadarada sidoo kale meelaha maktabka dacwada xamlada ka fuliyey waxaa ka mid ah deegaanka ceelshiil oo hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud waxayna bulshada deegaankaasi oo rag iyo dumar isugu jiro ahaayeen kuwa si weyn uga faa'iidaysanayay xamlada oo muddo maalmo ah ay halkaasi ka wadeen mas-uuliyiin iyo culimo ka socday maktabka dacwada waa kuwaan qaar ka mid ah bulshada ceelshiil oo ka warbixinaya wafdiga dacwada ah ee soo gaaray iyo wixii ay kala kulmeen halkan waxaa noogu imaaday culummo ka socoto maktabka dacwada oo halkan nooga bixisay dowr ka bixisay duruusta lagu qaatay waxaa ka mid ah oo fawaa'ida ah oo aan ka faa'iidnay qawaacid alarbaca daliilu daalib ayaa ka mid ahay waxaa ka mid ahay sifada mucalimka naajixa ah waxaa ka mid heday tadwiiru lmadaaris waxaa ka mid ahay muxaadaraad musalsal ah oo waxaa waaye fawaa'ida ayaa ka mid heday anoo ka tirsan gabdhaha ku nool deegaanka aashiil dhigto madrasada imaamu shaafici magaceygenahay salmo waxaana soo booqtay culummo ka socota maktabu dacwa ilallaah ila xarakati shabaab almujaahidiin waxay noo dhigeen dowraad aada u muhiim ah waxaa ka mid ahay dowlaadda ay noo qabteen cinaayatul islaam bilmar'ati almuslima sifaatu almar'ati almuslima safaxaatun mushriqa dowru nisaa'i fi ljihaadi alicdaad maasha allah waxay noo qabteen dowraad aada u muhiim ah ay ku mahadsan yihiin maatinkii dowraadka ay noo qabteen waxaa noo yimaaday culummo ka socota maktabka dacwada ee xarakatul-shabaab almujaahidiin waxay noo qabteen dowra dowradiina waxaannu ka faa'iidnay wax badan waxyaabihii aannu ka faa'iidnay annankii faa'iidnay allaha nagu anfaco ayakii noo qabtana ajir iyo xasano allaha ka siiyo miisaankaadu xasanaadkana allaha u saaro annankuna ayakaan u ducayhaynaa wajazaakum allahu khayr xalqadeennii afaraad warbixinnada aan ku soo gudbinayno xamlada maktabka dacwadda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa naga intaa waa inoo xalqada shanaad oo aan ku soo qaadan doonno magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduuda jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan guud ahaan walaalaha iyaga muslimiinta warkii duhurnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andulus maanta waa nageentaas warka duhurnimo waxaa inoo suurtageliyey waanugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalaha iyaga muslimiinta ood kumasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajirsii dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wajihaadkum mubaarak